waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka caalamiga cayr dot com deegaanka balacad oo ka tirsan gobolka cayn waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirweyne beesha guuleed garaadbarka deegaankaasi uga soconayay waxaana laga soo saaray go-aamo haddaba caawa fiidka ayaan khadka taleefonka ee deegaanka balacad waxaa shabakada wararka caalamiga cayr dot com kula xiriirtay jief caaqil cabdilaahi maxamed eeg oo ka mid a coqaasha deegaankaasi ama ka mid a coqaasha beesha guuleed garaadbarkad ana dhahde caaqil waxaad faahfaahin naga siisaa shabakada wararka caalamiga cee dhoodkam ayaana weydiisay waxa ku saabsanaa shirkaasi iyo weliba go-aamada ka soo baxay caaqil bal faahfaahin naga sii
duruufaha uun u gadaaman beesha markii ay arkeen qolo urur dhalinyaro ah oo reer balacada ayaa fikiray inay maaragtay bal shirkan abaabulaan iyo ogaasha oo ay talooyin isweydaarsadeen shirkaana waxaa isugu yimid ogaa dhamaan ogaasha beesha iyo waxgarad fara badan waxaana la gaaray daba ahaan markaan soo qaato qoraalkiina horyaha laakiin marka u horeysa besh waxay gaadhay inay allabari isugu timaado caama la dhigto kudhacan ku dhaqanka diinta islaamka waxaan ku yidhaahdaa beeshu in ay in ay ka midowdo wax kasta oo soo wajaha oo maaragtay iskaashi laga yeesho oo laga baxo kala daadsanida iyo tafaraabaqa hayeeyey dadkao dhanba maxaan ku yidhaahdaa hayeyn iyo is-ururin in la dhiggalo oo beeshu istayeyso maxaan ku yidhaahdaa meelaha deegaamada ah oo dhul daaqsimeedka ah oo sida maadaama inbeed xoola dhaqataa maxay waxaa lagama maarmaana in dee la dhawro nolosha aynu ku noolnahay waa neefka xoolaha dhibaatooyinka u dheeraan ee dadkan si keena waxa weeye iyadoo meelo badan hadda la hungureynayo ama la deegaameeyey oo magaalooyin iyo wax laga aasaasay sidaad aad og tahay geelxamarka oo kale iyo meelo kaleba carabka lagu dhuftay ama laga dareen qabo in maaragtay deegaameyn ka socoto sidaa awgeed deegaameyntaasna waxaan waxba ka jirin oo laga digtoonaado in la deegaameeyo ayaanu ku baaqnay beesha cali axmed cali geli waxaanu ugu baaqnay oo ugu baaqaynaa si nabadgelyaha walaalnimaha derisnimaha wax wada lahaanshaha oo dhulku dadka ka dhexeeyo ama islaamka ama ama deelweynka dhulbahantada deegaanka in la dhowro xoolaha iyo nolosha mustaqbalkana la qiimeeyo sidaa awgeed waxaanu ka codsanaynaa ujeedinaysi nabadgelyaha in lagu xalilo ay isku xakameeyaan kutalageladii hore ee ay ku degayiin meesha la yidhaahdo geelxamarkana ay dib uga waantoodaan ka gurtaan wixii adab iyo alaabo ka taalay
muxuu yahay go-aanka beesha guuleed garaad ee deegaanka adigu aad ku dhuftay carabka ee geedxamarka muxuu yahay go-aanka maanta aad ku gaadheen deegaanka balacad muxuu yahay mawqifkan ku aadan deegaankaasi muxuu yahay inaan magaalo laga dhigin meeshaas weeye cid kasta oo dhulbaantaa ina inay beesha argeliso nabadgelyo aadaanu uga codsamay inay kaga guuraan uga waantoodaan magaaloyinta halkaa ay ka damceen ay ka yaal ina ka gurtaan haddii ay saasi dhicin waxaanu codsanay dhulbaanta inuu gacanta si uga soo galo oo aan waxba ka jiri ka jirin okay waa tahay caaqil ma ka wada hadasheen imaanshiyaha mas-uuliyiin ka socota somaliland oo deegaanka kasoo jeed kasoo jeeda oo dege deegaanka geedheer iyo werwel booqasho ku yimi iyo imaanshihii somaliland halkaa dhawaan ciidamay somaliland yimaadeen werwel arrinkaa ma ka wada hadasheen odayaashii ma ka soo qaadeen
waa dee arrimaha go-aamada iyo siyaasadu way ka madax banaanaayeen iyo cid siyaasadka ku dirle mid kastaba
marka go-aamadiina haddaad caaqi labo ama saddex ama afar soo koobto maadaama aad meesha ku joogtay maxaa nuxurka uu shirku ahaa
adeer in meeshu adabarina yeelato midowdo guddi sare oo ay yeelataa la magacaabo nabadgelyo lagu xalilo meeshaas magaalana aan laga dhigin la yidhaahdo deegaamada daaqsimeedka ee kalena aan la magaaleyn baanu soo jeedinay qodobada ugu muhiimsan waa kuwaas kudhaca kudhaqanka diinta islaamka haddee meeshan beel ayaa degtay caaqil saa sheegtay beel ayaa deegaankaas magaalaysay oo haddaba deegaano horla ka- eh, ka socota marka idinku horta maxaad ku degantihiin meesha in magaalo laga dhigo oo dadkii deegaanka wada degaan maxaad ku degantihiin jib caaqil cabdilaahiyow adeerow waxa weeyaan duruufaha horta marka hore toban magaalo ay udhexaysaa meesha ugu badan saacad iyo bad laba saacadood meesha ugu fog ugu fog ugu fog laba saacadood loogala socdo meeshaasna xoola daaqsinka ayay dee in badan u taalay lixdan sano ka hor baa laga rabay oo waa magaaleyntii hore u horreysay laga sameeyey ilaa iyo waktigana marba idlin baa laga reebay hagaafyadan baa marmaro oo malaha dadkan ku xiisanayaan iyo malaa ujeedooyin kale oo iyaga u gaarahe ma aha meel magaalo laga dhigi karaba meesha
marka n ugu dambeyntii n shirka garaadku ma kasoo qayb galay ma joogay shirka beeshiina haddi garaadku hadduu hadlana maka hadli goobta
ka hadlay garaadkana waa ku duceeyey go-aamadana waa ku guddoomiyey sidaas isla aqliya shirka labaad bisha january labaatankeeda ayaa ababarigaas aanu ku baaqay oo dhihi doonaa insha allahu tacaala weli gudbuuna ka dhigi doonaa cid kasta muuqaal bay u baahan tahay inayna kasoo qayb gasho waanu ugu baaqno